فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan shirkii xalay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada muqdisho oo fashil ku soo idlaaday sababayna in kulanka uu baaqdo laguna kala yaaco qodobadii ugu muhiimsanaa ee la isku fahmi waayey iyo madaxda diiday ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan oo weerar ku qaaday qoys ku sugnaa deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dhakhtarka loo geeyey qoyskaasi iyo aabbaha qoyska oo ka waramay xaaladda murugsan ee ay ku jiraan ayaad dhegaysan doontaan jufooyin ka mid ah beesha wacaysle oo geel ku wareejiya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ay ugu talagaleen inay ku garab istaagaan jihaadka ka socda soomaaliya khudbadihii laga jeediya kulanka xoolo wareejinta ayaad dhegaysan doontaan xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka oo sheegay in halkii ugu xumayd uu joogo ammaanka muqdisho shabaabna ay soo buuxdhaafiyeen duleedyada muqdisho qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa saddexda bisha afaraad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna shanta bisha tobanaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobada horudhaca barnaamijkaaad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaan soo gudbin doonaa muddada barnaamijku u socdo laakiin qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay duqeynaadu xoogan oo xagga cidhka ayay ciidanka yuhuda ka geysteen deegaanka beyt xanuun ee magaalada khaza waxaana duqayntaa ku shahiiday dad badan oo shacabrayda halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxaana dadka dhaawacyada qaba la geeyey xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada khaza si halkaasi loogu dabiibo guryo ay degnaayeen dad shacab ah oo ku yaala waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuda ka geysteen duqeynaadu xoogan waxaana ku shahiiday dad fara badan oo shacabrayda halkii ay ku dhaawacmeen tiro kale duqeyn ay sidoo kale ciidanka yuhuda ka geysteen guri kale oo dad barakacyaal lah degnaayeen oo ku yaala isla waqooyiga khaza waxaa ku shahiiday dad gaaraya ilaa iyo labiyo toban ruux oo shacabrayda halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tiro kaloo aad u fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuda geysteen afar iyo labaatankii saac inuu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labaatan iyo saddex ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan lixdan iyo saddex ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza qaraxyo aad u culus oo laga maqlay dalka suuriya wararka ka imaanaya waddanka suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee shaam in waa berigii hore maantuu sabtiya laga maqlay magaalada ximis ee dalka suuriya dhawaqa qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacya gagarka garoondka diyaaradaha ee milatariga siday la wareedya u xaqiijiyeen warbaahinta qaraxyadani culus ee ka dhacay garoonka baadiyaha bare ee magaalada ximis ayaa ilaa yiminka laga soo warin wax khasaara oo ka dhashay waxayna tani ku soo aadaysaa iyadoo talaadadii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ay duqeyn ka geysteen garoonka diyaaradaha ee thaclah kaasoo ku yaala magaalada suweyda ee koonfurta waddankaasi magaalada dimashiq ee caasimadda suuriya ayaa kol sii horeysay diyaaradaha dagaalka ee saynada yuhuudda ka geysteen duqayn sababtay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac kuwo kaloo fara badan siday soo warinayaan warbaynada gudaha ee dalka suuriya duqeymaha yuhuuddu ka wada suuriya ayaana muddooyinkii dambe noqday kuwo xarag goosad ah si kastaba ha haatee middan ayay ku soo aadaysaa iyadoo ay sii xumaanayso xaaladda ka taagan gobolka loogu yeero bariga dhexe daadad xoogan uu ka dhashay rubama hiigaanna ayaa ka daay dalka bosniya harseg maalintii shalay waxaa dalka bosniya iyo harsi ka daay roobab dhaliyey khasaare baaxad leh dadka ku dhintay daadadkaas ayaana waxay gaarayaan siddeed iyo toban qof halka weli la la'yahay meeleejaani cirib dhigayn tobannaan ruux oo kale daadadka ayaa waxay sababeen burburka guryahaad u fara badan waddooyinka muhiimka ah iyo buundooyin ku yaala bartamaha dalkaasi gobolka nareedfa ee koonfurta dalkaas gaar ahaan magaalooyinka jableeniga iyo konjiga ayaa laga helay meydadka dadaadu fara badan oo ay ku jiraan ilmo yar iyadoo ay sidoo kale roobabkani xooggan sababeen manaaradaha masaajida iyo qubadaha ayaana noqday kuwa keliya ka muuqda gobolka war ka soo baxay dowladdaasi ayaa lagu sheegay in cutubyo ciidan loo diray goobaha ay musiibooyinku ka dhaceen cutubyo injineera ah ciidamada samata bixinta iyo helikobtare ay leeyihiin ciidamada boos iyo harsig ayaa si deg degaal loo abaabulay si ay u caawiyaan dadka ku waxyeeloobay musiibooyinkaas waxaa sidaas lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda bosniya hogaamiyaha ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay ka go'an tahay weerarada iiraan idaacadda milatariga yuhuudda ayaa ka dhawaajisay in ciidamadooda ay u diyaar garoobeen siday u weerari lahaayeen iiraan idaacadda ayaa tibaaxday in weerarku noqon doono midaan hore loo arag hanjabaadda ka imaanaysa dhanka yuhuudda ayaa intaa ku daraysa in ciidamadoodu ay garab ka heli doonaan saaxiibaday ku leeyihiin mandiiqada bariga dhexe wargeyska iyo diicooda xranood ee yuhuudda laga leeyahay ayaa wuxuu soo dusiyey xog sheegaysa in waxay ugu yeedheen dowladaha saaxiibadna la ah iyo hogaamiyayaal saroo ciidamada yuhuudda ka tirsan ay dhexmareen wadahadallo ku saabsan sidii laisku garabsan lahaa weerarka jawaabi celinta ee dahraan wargeyska waxa uu xusay inaanay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ka qayb qaadan doonin dagaalka laakiin ay jiri doonaan iskaashi milatari oo u dhexeeya talaabiyib iyo washington khamiistiina soo dhaaftay ayuu madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyaan uu fariin maraykanka u sii mariyey qatar taasoo tilmaamaysa in marxaladdii isxakamayntu dhammaatay dhanka kale hogaamiyaha ugu sareeyey iiraan cali khumeyni oo shalay khudbadiisa jimcaha kelmadda carabiya ah jeediyey wuxuu sheegay in bariga dhexe laga difaaca cadowga yuhuudda iyo xadgudubiyaasha ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabay inuu isticmaali doono hubka nugleerka haddii lasoo weeraro hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka lagu magacaabo kim jon un ayaa sheegay in ciidamadiisu ay isticmaali doonaan hubka nugleerka si aan ka lablabeen lahayn haddii ay dalkiisa soo weeraraan kuuriyada koonfureed iyo xulafadeeda maraykanka sida ay sheegtay warbaahinta dowladdaasi sida laga soo xiganaya wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kim ayaa wuxuu ka digay in haddii cadowga isku dayo inuu isticmaalo xoogaga hubaysan si ugu xadgudbo madax banaanida kuuriyada waqooyi ay si aan shakileen u isticmaali doonaan awood kasta oo ay haystaan oo uu ku jiro hubka nugleerka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa intaa ku daray haddii ay xaalad noocan oo kala dhacdo jiritaanka kuuriyada koonfureed waxay noqon doontaa midaan macquul ahayn degniintan ayaa timid xilli kim jon un arbacadii booqday xero lagu tababaray ciidamada gaarka ah oo ku taala galbeedka caasimadda waddankaasi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waayahay qodobo kale ayaa nagu soo maqan waxaana ka mid ah shirkii muqdisho kaga socday madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo lagu kala yaacay sababtu maxay tahay waad dhegaysan doontaan xildhibaan jeeso oo sheegay in ammaanka muqdisho uu faraha ka baxay shabaabna ay soo kulaalayaan gobolka banaadir howlgallo waaweynna ay ka geystaan muqdisho balse markan waa xalqada konton iyo saddexaad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba aan kusoo gudbinno barnaamijkeena doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa noo soo jeediyay xubinta inagay saaboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aasha caawa waxa ay ka agdhowdahay su-aashii xalay waxaad sharaxaad naga siisaa boogta ku dhacda caloosha iyo qeybta koowaad ee mindhicirka maxaa keena cudurkan waa maxay astaamihiisa maxaa se tale ah oo aad bulshada ka siin lahayd bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay beptic alcer disease ama boog caloolaad waa xaalad la yiraahdo maqaarka saaran caloosha inay boog kasoo baxdo iyo qeybta hore ee mindhicirka qeybta loo yaqaan weliyo duodenumka small intestinka waxyaalaha keena marka wayse way badan yihiin waxaa kamid ah h pylori drugs sida insideska life styleka oo ah qofka inuu cuno cuntooyinkan suuqa lala fadhiyo eh, drugs such as eh, NSAIDs sida imboporofinka eh, diclofinka daawooyinka ayaga oo soomaali aada u cunaan caloosha wuu fiiqaa boog buna u yeelaa lifestylekan waxaa kamid ah qofka oo cuna cuntadan banaanka taala oo sida sambuuska mashmashka waxyaalahan caadiga ah daa'ima Eh, waxaa kaloo kamid ah qofkii cuntadiisa aysan jadwal lahayn mar daahinaya quraacdii kadib aashadii imaaneyso waxaa kaloo keena qofka inuu habeenka cunto cuno lana raseexdo marka waxaan kala qaadaynaa labada calaamadood oo kala garanayo marna waa caloosha marna waa mindhicirka qeybta loo yaqaan duodenumka Een, haddii qofku uu boog ku leeyahay eh, qeybta caloosha xanuunku wuxuu ku bilaabanayaa cunto kasta gadaasheeda hadduu ku leeyahay mindhicirka loo yaqaan duodenumka qeybtaasna waa xanuun habeenka hurdada kasoo kicinayo wuxuuna ku damayaa qofka inuu cunto cuno taasaa daawo u ah hadduu cunto cuno wuu qofku ku damayaa meesha calooshana cuntada markuu cuno kadib xanuunku bilaabanaya calaamada lagu kala garanado waxaa kamid ah qofka boogta kuleh ee, duodenumka ama mindhicirka qofkaas wuxuu noqonaya qof buuran maadaama nabarka markuu qabto uu cunta iskaga fujinayo jirkiisa cunto badan baa gelaysa qofka kaloo caloosha kule nabarkana wuxuu noqonaya qof naxiif ama caata ah sababtana waxay tahay cunto ma uu cuni karabo calaamadaha ugu badan marka waxay noo- qof walba waxaa kamid ah anemia qofka dhiig la-aan uu noqonayaa ee, dysphagia qofka markuu cuntada laqayo xanuun buu dareemayaa xanuun wuxuu dareemaya markuu cuntada laqayo adeeg cuntadii uusan laqi karin baa dhacayso odonophagia oo ah cuntadii markuu laqayo xanuun inuu dareemo calaamaha waxaa kamid ah oo kale hematimesis ama inuu mataggiisa ay la socoto dhiig waxaa kaloo dhici karta an explain weight loss oo ah miisaankaaga inuu aada u dhumo ayadoon weliba wax sababa loo haynin waxaa kaloo arkaysaa ali satiety qofkii oo horey macnaha uga dhargaya cuntadii ama afka aan saari karin Eh, waxaa loo arkayaa oo kaleeto recurrent vomiting qofkii oo matagiisa uu isdaba joog yahay ee calaamadaas ayaga ah waxaa kaloo kamid a dyspepsia qofkii oo caloosha aarya oga jirto see lagu ogaan karaa marka oo qofka uu markuu istaalka imaado kale maxaa la isticmaali karaa serological test oo laga baarayo bacteriada aan soo sheegay qalab ahaan waxaa loo isticmaalaa endoscopy camera la gelinayo gudaha jirta oo caloosha lagu fiirinayo derbiyadeeda iyo mindhicirka qaybta boogta ay ku taallo chest x-ray kale waa la isticmaalaa iyadana maadaama caloosha markay aaryo ku jirto oo kale waa la fiirinayaa waxaa kaloo la isticmaalaa angiography qalab asan lagu ogaanaya xididka markaas dhiigbaxa wada Een, haddii kansar looga sheekiyo boogtaana biopsy cad baa laga qaadaa maamulada la maamulaya ama daaweynteeda laba u kala baxdaa oo ah oo pharmacotherapy qofka markuu isbitaalka isbitaalka imaado qaab loo daaweeyaa jirto oo dhakhaatiirta oo la dhaqmayaan qaybna waa surgical therapy oo qaybta wuxuu aadaya qaritaanka oo waa qaybta markay dhacaan complicationka markay dhacaan waa tusaalahaan caloosha markay boogtii usoo baxda banaanka oo kale in la tolo mindhicirka markuu dilaaco oo kale in la tolo marka waa qayb qaritaana labadaas xaalad waaye waa gabagabada ugu dambeyso dadka waxaa la rabaa inay cunaan cuntada xuub kale oo wadanka ka baxda ee iska ilaaliyaan cuntooyinkan dabadaha laga keenay oo sajalaysan oo sunta ku jirto qofkii calaamadahan isku arko oo astaamahan isku arkana inuu isbitaalka imaado si degdega uusan cudurkan kusii ballaaran waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markana muqdisho shirkii muqdisho ku dhex maray dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa ku soo idlaaday fashil waana lagu kala yaacay shirkaasi iyadoo wax natiijo ah aysan ka soo bixin axmed madoobe ayaa maanta si rasmi u diiday in uu shirka ka qayb galo madaxda kalena waa ay kala tageen shirkan ayaa looga hadlayay qodobo dhowr ah waxaana ugu muhiimsanaa arrimaha amniga doorashooyinka iyo dhammaystirka ah waxaa loogu yeedha dastuurka madax kala aragti duwan ayaa kulanka isugu yimid kuwaas oo midba midka kale uu ku dhegay ajandooyin kaga yaalay qodobada laga doodayay aad baa laisku eedeeyey la iskuna khilaafay muddada kulanka uu socday lafta garan iyo gurguurte waa ay isku dheganaayeen axmed madoobe ayaa dhan kale xasan ku diiday dalabkiisa ah doorasho qof iyo cod inay dhacdo isagoo yidhi puntland iyo kaatumo waa inay kasoo qayb galaan kulanka qodobkaasna waa laga fuji waayey hogaamiyaha jubbaland oo isagoo garka caddaaday waayeelnimadana ay ka muuqato kasoo qayb galay kulankan xasan sheekh maxamuud madaxda maamul goboleedyada waxa uu u sheegay in muddo sanad ah uu ugu darayo taana ay kaga bedeshaan in dowladdiisa waqhti loogu daro oo doorasho qof iyo cod ah natiijadana dhankiisa u badnaan doonto ay dhacdo fikirkaas oo in badan maamul goboleedyada ay rabaan laakiin axmed madoobe ayaa diiday oo laga fujin waayay diidmadiisa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay ammaanka halkii ugu xumayd inuu joogo marka loo eego muqdisho oo uu sheegay inay ka dhacayaan weerare ay geysanayaan xarakada shabaab almujaahidiin waxa uu tilmaamay in shabaabku ay soo kulaalayaan gobolka banaadir duleedyadeedana ay ku sugan yihiin isagoo faanka dowladda federaalka ku tilmaamay waxba kama jiraan dadaal kasta oo lo- la muujiyo mar haddii basre iyo afgooye ay nala joogaan haddii magaalada ay habeen walba qaraxyo uu ka dhacayo ad aragtiin haddii maalin dhaweeta aad ogeedeen wixii ka dhacay muxuu ahay qaraxii ka dhacay meesha la yidhaahdo hooyooyin gadaashood oo dadka qiimaha badan ay nooga dhinteen waxaasoo dhan markii la fiiriyo dalkan nabad maaha dowladda amni ay ku faanto meeshaa ma yeelo waayo daraata ay ahayd waxa eeneey iyo hooyooyinka inta u dhexaysa dadka ay kula amaayeen swal waa xirantay hoteelkii weynaay oo aad arkaysa hoteeladii kale hoteelkii fiyoorada oo ku yaala xawtaanka agtiisa ku yaala wuu xirmay aawey marka hoteeladii waa weynaayey oo dhan waa wada xirmeen marka amniga aan ku naanoonayna oo aan sheegan karno maanta hoteel waxaa ka jira muxuu ahay hoteel la yiraahda aljasiira iyo kuwa yaroo iska yaryaro sida eh, hoteelo yaryar ah ayaa ka jira yaanaan magacaabayna hoteelle eh, ayaa ka jira intii kale hoteeladii kale oo dhan waa xirmeen marka anigu ma dhihi karo eh, afriig oo kale ayaa jira
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dowladda turkiga ayaa maraakiib sahminaysa shidaalka dhexdeegaada soomaaliya waxa ay u soo dirtay gudaha dalka soomaaliya tallaabadan ayaa loo arkay tii ugu horeysay ee turkiga uu ku dhaqangelinayo heshiis uu la galay dowladda federaalka looguna saxiixay kheyraadka badda soomaaliya markabkan ayaa muddada uu soo socda waxa uu soo mari doonaa badda mediterraneanka kanaalka suways iyo badda cas dhammaadka bishan oktoobar ayaana la filayaa in uu ku soo xirto biyaha soomaaliya saddex aag ayaa loo cayimay in markabkan uu ka baaro shidaalka waxaana howlgalkaas qiyaastii uu qaadan doonaa muddo toddoba cisho ah xog buu ururin doonaa muddada toddobaadka ah waxa uu saamin doonaa saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee dhexdeegaaga baddeena iyadoo ugu dambayntiina saamintaasi natiijada ka dhalata lagu dhawaaqi doono kadibna waxa uu u ruqaansan doonaa dalka turkiga halkaas oo laga soo go'aamin doono howlaha la xiriira qodista shidaalka soomaaliya ee dowladda turkiga ay doonayso inay boobto wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa ka hadlay markabka ku soo socda soomaaliya
sidoo kale iyadoo laga duulayo eh, fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dowladda walaalahan nahay ee turkiga aan la galnay eh, february sanadkan hadda aan ku jirno waxaa magaalada istanbul kasoo dhaqaaqaya maanta raxan ciidanka badda ee turkiga ah oo maaragta galbinaya sidoo kale markab eh, aada muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo baari doona eh, shidaalka dalkan eh, ayaa maaragta waxay waxaan martigelin doonaa eh, bishan ee, hadda aan ku jirno gudaheeda baddeena soomaaliyeed aan ku martigelin doonaa waxauna ka mid yahay fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dalka turkiga aan la galnay waxaa farxad noo ah in fulintiisa inteedii ugu muhiimsaneyd ay dhaqangelayso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa weerar ku qaaday qoys ku sugnaa deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud qoyskaasi ayaa la geeyey goob caafimaad oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad maleeshiyaadka weerarkan geysta ayaa dhaawacay hooyo saygeeda iyo gabar yar oo ay dhaleen mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaal caafimaad oo ku yaala magaalada dhuusamareeb oo la keenay dhaawacyada dadkan ayaa warbaahinta uga warbixiyey xaaladooda iyo heerka dhaawacyadooda magacaygu waa cali nuur cabdulqaadir cabdiye ee, cali khadaab magac dheer ee, ka shaqeeya hosbitaal xanaano qeybta ee, radiologiga dhuusamareeb ee, gabadhana anay ila dhalatay ee, meel lebi caano la yidhaha ayaa wax ku soo gaareen sacdiye cabdulqaadir cabdi ee, qoyska faamilkana waa dee qaraabada walow gabadho aniga ay ila dhalatay Ee, waxaa la- waxaan meesha ka jiray oo dhibka sida u dhacay markii aan warbixin ka siiyo ee, gabadha iyo aabbaha iyo ilma yar oo ayaka la joogay oo ay dhaleen Ee, waxaa warbixinta ugu soo gaartay ama la ii xaqiijiyey in ee, ay xilli harsimaa ku jireen hooyaduna ay salaad tukanaysay salaaddii markay ka baxdana ay aragtay ee, rag soo gelaya xaafadda warbixin ay tiri war ragaa soo gelaya raggaan maxay yihiin islamarkaana raggii ay tacshiirad fureen Ee, raggii tacshiiradda furana kolley ay dhib badan u geysteen oo hooyadii ay ugu badatay maadaama ay iyadu iridda hore joogto waxay noo sheegtay inay markii koowaad hal qof aragtay laakiin markii qofkii tacshiiradda uu ku furay geesaha kalena xabad badan uga soo dhacday Ee, sidaas awgeedna xabadihii ayada ka gudbayay ay aabbihii iyo gabadhii yareedba saameeyeen ay ku dhaceen Ee, sidaasna ee, dadkii tacshiiradda hadday fureen kabacdi ay iska rogmadeen Ee, hooyada sida ay aan ka aragnay korkeeda ilaa sideed xabadood ayaa ku taalla Ee, xabadaha waxaa laga yaabaa in firiro kaloo badan way jiraan oo jirkeeda ku yaala oo ilaa aan iyakan yarayn oo xabadaha ka yarayn Ee, dhaawaceedana waa midka hadda arkaysana waa culus yahay Ee, waxaa jira jab ku jira ee, gacanta midigta uga yaala oo kolley ortobedig u baahan annakana qaybtaas xooga hadda si toosa ee, ma noogu shaqaynayso walow ay diyaarsan tahay haddana dhakhtarkiya ee, safar naga jira hooyada kolley ee, waa dhaawaceedu waa iska culus yahay marka jabkuna waa wax gooniyaho usii daran in la qaado oo jabkaas lasoo ortobedig la sameeyo oo bere la geliyana waa lagu qasban yahay laakiin ee, birihii ma laga helayo halkan iyo ma laga helayo waa in la qaado tusaale ahaan muqdisho kale loo qaado marka ma laga helayo in la qaadana waa lagu qasban yahay walow aanan hadda ee, la dag- annaka ruuxanagu la tacaalayno dhaawacyadii kale oo soo gaaray sidoo kale aabbaha qoyska oo isaguna ka mid ah dadka uu dhaawaca ka soo gaaray weerarka ayaa ka sheekeeyay xaalkooda iyo sida uu yahay dhaawaciisa iyo dhaawaca soo gaaray xaaskiisa iyo gabadha yar dhib ayaa ugu gaaray meeshaan gobolka galguduud meel ka tirsan marka reerka anagoo meesha joogno oo reerka aniga u soo harsanay oo harsanayna maray tahay toddoba saac iyo bar maalmeed ayaa qola nagu soo weerartay shalay waaye dhibayna gaarsiiyeen meeshaas waxaa ku waxaa ku sugnaa saddex qofood aniga iyo laba qofood oo kale gurigaygaan joogay deegaankuna waxaa ku yaallaa meel la yidhaahdo galo aniga waxaa iga soo gaaray lugtaan garaafada ku taala ujeeddaana iga soo gaartay alxamdulilah ilaah ku mahadsan Een, gabadha reerka joogtana waxa waaye dhibaato badan ku gaartay ilaa sideed xabadooda ku taallo saacdiye cabdulaahi cabdulqaadir layidhaahdo iyadana waa arki kartaan markaasi jiiftaa wixii na- ku yaal waa arki kartaa ilaa sideed xabadooda ku taallo Een, xaaskayga waaye gabar yar oo aniga aabaheed ahay oo xusni daahir maxamuud la yidhaahdo iyadana dhibaato soo gaartay madaxa xabad uga dhacday iyadana waa arki kartaan way joogtaa iyadana isbitaalka jiiftaa hooyada waxay waxu gaareen een, ilaa sideed xabood qof ay ku dhaceen waa dareemi kartaa oo uurle oo waqtiga hadda la joogay aad dareemi karto oo waqti kuleyl uu yahay een waxay uga dhacday xabadda lugta buudada waxay uga dhacday garabka waxay uga dhacday gacanta balkeeda hore waxay uga dhacday afka adiga sideed xabadood ku taalo xaaladeedu waa iska emergency waaye iska emergency waaye waxa waaye een uur toddoba bilood ay leedahay emergencyna waaye cunugu waa fiyuuyahay dhaheen waana dee waxawaaye qofkii jirana waxay ku jira waa la jiran yihin laakiin hadda waxaa nolol kagama sheegin cunug gabadha lix jir waaye da-deedu marka hore lix jir waaye xabadaa madaxa uga taalo xusni daahir maxamuud magan ayaa la yidhaahdaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waagaag afar jufo oo ka mid a jufooyinka beesha wacaysle ayaa toban neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ay ugu talagaleen in ay ku garab istaagaan jihaadka ka socda soomaaliya ugu horeyn goobta xoolaha lagu wareejinaya waxaa ka hadlay qaar ka mid a nabadoonada jufooyinka beesha wacaysleh ee xoolaha bixiyey alxamdulilah wasalaatu wasalam calaa rasuulilah ilaaha mahad iskale suukaan keenay meeshaan annagoo isku kaalmaynaysanayna ilaahay wuxuu raalli ka yahay annagoo ka kooban afar beelood oo beesha wacisla ka mida beesha la yidhaahdo reer faqay beesha la yidhahdo reer dhagaweyne beesha la yidhahdo reer cabdiraxmaan beesha la yidhahdo reer sahal waxaan maanta ku kaalmaynaa wilaayada islaamka toban neefoo geela waan rabna ilaahay dartiis inaan ugu dhowaanno walaana baxna ilaahay dartiis ilaahay inaan ugu dhowaanno walaalaha mujaahidiintana ay haddii ilaa kuran yahay maalin ay ka dhigtaan suugo waxaan marka u mahad celinaynaa wiilasha oo maaragtay furmada jooga oo cadowga horroga iyo dadka maamulka oo mas-uuliyiinta oo maaragtahay maalin kasta ayaguna maaragtay maskaxdooda iyo muruqoodaba ka shaqayhaya toban neef oo geela tobankaas neef waxaan ula jeednaa kutubka ilaahay jahaadka aan ula jeednaa waxaa kala leh sahal faqay dhagaweyne cabdiraxmaan ilaahay dartiisaan maalkaasaan u keennay maal naloo diray maahan maalaan isku soo dirqana maahan ilmaha dhilihoo jihaadka ku jira in suugo looga dhigo ayadaasaan aan ugu soo talagalnay kutubka ilaahayaan maaragtay allaah nagu dilo isagaasaana maaragtay taabacsannahay oo rabnaa meeshan war kama dhinna warna inuu dhiman yahaa loogolaa maahan anigaa dhiman laguma galo afarta beeloodu la sheegay reer saali reer cabdiraxmaan reer faqay waaye kitaabka ilaahay waxay ku soo saacideen oy meeshaas u keeneen leequdaas waaye ilaahay kheyr ha siiyo ilahna ha barakeeyo bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa waaye meeshaan beriga meel ka mida waxaan isugu nimiday annagoo ah afar beelood ayaan waxaan isugu nimiday meelo ka mida gobolka galguduud waan isugu nimiday afartaas beeloodu waxaa waaye nimanka la yidhaahdo sahal cabdiraxmaan dhagaweyne faqa cumar wacaysle toban neefoo geela ayaa waxaan ku saacidnay mujaahidiinta cadowga ka soo horjeeda ayaan ku saacidnay intaas waxaa waaye gacal iyo garabna ayagaa noo ah beelihii naga horreeya beelweynta wacayslo oo iyoo naga horraysana waa bixis sidoo kale u bixis annaguna galabtaan bixinnay waana bixi doonnaa moordaanyo intay dhaqan tahay oo wax ku jiraanna shareecada ilaahayaan maaragtay ayaan uu gargaari doonnaa wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan oo waliga galgaduud ku wareejiyey tobanka neef ee geela بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أولا وحان مهد علينا الله سبحانه وتعالى وحان مهد علينا مهد الله كبعدي dadka meeshaan iskugu yimaaday ka mid tahay afarta beelood oo hadda meeshaan fadhida heer wacaysle ah iyo wilaayada islaamiga ee gobolka afarta beelood sidii ayantaanba ay u socotaba kulamadii beelaha lala gelayay ee u socotay bay iyaduna ku socotaa maantay meeshaan iskugu yimaadeen iyakoo bixinaya geel toban neef ah ay ku taageerayaan kitaabka ilaahay maantan hadda beesha wacaysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan laba jeer ka hor laba beelood aad bixisay oo beesha caligaaf iyo beesha macalinlaawe oo ay bixiyeen iyakuna geelaas suugada ah ee lagu taageerayo dadka furmaha jooga dhallinyarada joogta ee u taagan ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan ay ku taageereen oo ku nool dhexdooda ku nool beesha dhexdeeda degan haddaanna ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu waa isle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha waa isle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaa how beelihii waa dhiman yihiin haddaana maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geelahan ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo hadda goobjoog ha ka ah shirkan iyo meeshan la fadhiyo marka jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay huu barakeeyo dadkana waxaan u sheegaynaa marka inay sii labalaabaan waxaan ilaahay waxaa la dhiganaya agtiisaa la dhiganaya waxaan la bixinayo qiyaamo naga horeysa waxaan leenahay marka ilaahay hanaga aqbalo sadaqada aan bixinay waxaan u sheegayaa beeshu inaysan xowha aysan ka caajisin oo sii labanlaabaan xowha dagaalkooda iyo ay sii labanlaabaan iyo garbistaagka kitaabka ilaahay alwaali waan kugu wareejinayaa tobanka halaad tobanka neef oo geel ah ay la baxeen beelahan afarta ah oo hadda meesha goobta fadhiya marka igala wareeg gaarsii meeshii loogu talagalay oo ay u soo niyoodeen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud isagoo halkaa ka ballan qaaday inuu ku wareejin doono xoolahan ragga ku ribaada iyo furuumaha bismillahi raxmaan raxiim jazaaka allahu khayran suldaan insha allahu tacaala geelaas oo sadaqada oo ay bixiyeen jufooyinka hadda la tilmaamay oo la sheegay runtii munaasabada maanta waa kaa la wareegay haddii ala yidhaahdona meeshii looga talagalay oo maaragtay jihaad fii sabiilillaahi waddadii alle ee kitaabka ilaahay in lagu difaaco meeshaana gaarsiinaynaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala allah ayaa ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala bacdallaahi akhyaarta iyo waxgaradka beesha abgaal jazaahum allahu khayran maanta halkan ay ku soo kulmeen ayadoo runtii talada iyo tusaaladaba ay soo socotay laakiin maantana hadda gaar ahaan munaasabo ku saabsan jihaadkii maaragtay taageeradiisa garab istaaggiisa qadii ku saabsan oo hoolo bixin ah oo maanta loo taagan yahay jazaahum allahu khayraana leenahay ahamiyada ay leedahay mowduucan diinta ilaahay in la difaaco waxay dhibaayo fasaad iyo qalalaaso ku wado in la hor istaagona waa arran runtii aad iyo aada u qiimo badan waa arrinta ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaalaa arrintaasa ilaahay rusul u soo diray arrintaasa ilaahay rusushaasi dad garab istaago oo ka taageero arrintaasi ilaahay ku magacaabay ansaar ilaahay diintiisii u taagan fadlo badan iyo qiimo badanna loo sheegay sidaasina xaqa sidiisaba haddii helin ehel oo garab taagan oo xisbi ilaahay ah haddii la helin xagga ma socon karo ilaahay sabab wuxuu uga dhigay addoomihiisa ilaahay rumayday ayuu sabab uga dhigay walidaalika alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin la fasadat il ardu hadday jiri lahayn dad hoolahaas u taagan hadday jiri lahayn adduunkaba waa fasaadi lahaa ninka saa'ilka ah horarka ah diinta horarku ah amniga iyo nabadda iyo wadajirka muslimiinta iyo qiimahooda duulaanka ku ah wax ku waajibsan ma jiro in laga hortago ninkaasi ee iimaanka kadib haddii islaamnimo la helo ee towxiidba la helo wax loo istaago waxa ugu waajibsan waxawaaye gaalada in layska dhiciyo nimanka ridoogay diintooda ka ridoogay in layska dhiciyo waa arrinta maanta meeshan loo fadhiyo oo horeyn u soo socotay oo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada iyo salaadiinta iyo dhaqanka ay u taagan yihiin culummada ay u taagan yihiin dhallinyarada maanta furmaha ku jiro codowga hortaagan shafka u dhigaayo waxay maaragtay ay u taagan yihiin waana taas oo maanta aan isku kaalmaysanayno qadiyadaasi ahmadiyaas billaaran ay leedahay islaamka u leedahay jazaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aad bixiseen geelana hoolahaan leenahay soomaaliya hadda nahay waxa waaye hoolaha ugu qaalisan oo maaragtay ayaad keenteen cid oo idin dirtay ma jirto idinkaa maaragtay u arkay inaad uga qayb qaadataan jihaadka horeyna waa u bixinaysaan maalin weliba la bixinayay waxaan joognay maalmaha dhow reer aligaaf ayaan joognay geel bixinayaan oo ciidan soo bandhigayaan waxaan maaragtay joognay reer maclan dhiblaawe oo geel bixinayaan marka maantana jufooyinka kala ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joogna maantana Eh, jazaakum allahu khayran Eh, ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadaayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sala alla alay salam ay ku qoran tahay oo aada ogtihiin in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay sadaqadaas idinka aqbalo anagana waa idinka la wareegnay gaar ahaan suldaanka Eh, hoolahaasna waxa waaye ilaahay agtiisay ku weyn yihiin ilaahay baana ajarkooda iyo sawaabkooda ilaahay bixin karo jazaakum allahu khayran kelimada igu dambeysa marka aan dardaarmaayo waxa waaye waxaad ogaataan eh, halganka waxaad ogaataan siraacaga aan ku jirno inuu u baahan yahay sabar iyo dulqaad badan loo baahan yahay cadowgana maanta waa ujeedaan in ilaahay duleeyey in ilaahay jibiyey waa ujeedaan marka waxaa la rabaa eh, isbiruu wasaabiruu waraabiduu yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu in maaragtay sabarka iyo dulqaadka iyo halganka in la labalaabo maanta waxa u baahan deegaamada codowga ku sugan yahay oo soomaaliya waa dad muslimiin ah walaalo ah maaragtay nala ah codowgaa sidaas uga habsaday cid kalena ay sugayaan ma jirto deegaamada aan degannahay codowga haddii aan ku horeyno ilaahay ku horeeyo waxa waaye ummadda kale ay haystaan waxaa la rabaa marka ilaa muslimiinta maanta soomaaliya iyo inta kale la xiriirto ay ka ahaadaan ama ay ku noqdaan gacan hal ah oo shareecada ilaahayna marjic kitaabka ilaahay marjic u yahay oo maaragtay khayraadkooda iyo danahooda adduun ay leeyihiin ay hogaaminayaan wiilashooda ama culmadooda ay hogaaminayaan in lagu noolaadaa la rabaa shareecda ilaahay wax dhaxadaan a la istaagayo ee laga qanacayo ma jirto shicaarkeena ima nasru wa ima shahaada ima nasru wa ima shahaada qofka ilaahay shahaadasii ilaahay waa karaameeyey ilaahay geerida ugu fiican oo adduunkan looga guuro looga tago ayuu ilaahay siiyey ninka noolna cizi sharaf inuu ku noolaado naxnu qowmun acazana allahu bilislaam qoom waxaan nahay ilaahay ku sharfay diintan diintaana sharafteena iyo ciisadeenna karaamadeenna ku jirtaa marka aan xoojino insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hoolihii maaragtay aad u taagnaydeen ee maaragtay aagagii iyo codowgii aad ku aadinaydeen sidii aan is- isku ogeynaa insha allahu tacaala isku ognahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
kulan ay barbar soctay dowro laba maalin ah ayaa dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo odayaasha beesha luway kulankaas ayaa lagu gurfeeyey arrimo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta deegaanada ay degto beesha waxbarashada garab istaagga jihaadka iyo arrimo kale kulanka oo lagu soo gebagabeeyey deegaanka dudumaale waxaa goobjoog ka ahaa malaaqyada beesha iyo culummada deegaanka waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa kulanka hadalkan ka soo jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى يغ مهنغان نعم فربضان والله كوبا كورنان وسنينك نعم وي إسلام نمد إيو إيمانك إيو أمنك إيو استقرارك ونقيك هايسن الحمد لله بعد الحمد لله ما يبان مهنغي صلاة دينتي علماء دينكي قناعستدي والقردكي إيو برشدي دمان إيو وجه الشل بدنها قيب قلان شركي لما هذا مع المدين سعودي إيه ديغانك dudumaale oo ka tirsan degmada xudur degaas beelle maaragtay ee reer luway jazaahum allahu khayra jazaa ee qaabkiiyo mar kulanka aan ajiibeen iyo baaqii wilaayada iyo martaqaadkii oo soo dhaweyntii oo ninsuubiyan jazaakum allahu khayra jazaa walana intaas kadib walaalayaal kulankii gebagabadiis iyo roogna dowraad iyo duruusii walaha qaadanay qodobo markaas meel raayil ku hadlahayay oo tiiganayan isku jiraan ee walna walka barlami walna shaqe la shalqaadya jiraan waxyaabaha markaa wada hadalnag mayba ku mid ahay insha allahu tacaala in oo xoogga la saar lan baahanyi ee kow dardargelinta dacwada iyo waxbarashada islaamiga ah ee maywaali u muddo walaageeka maywaa jahlayga kubaa koran walbarasho diinta ilaahay iyo baradan marka insha allahu tacaala qaabkii iyo shaqadii laiska ogaayay daawatariifkii iyo ducadii kole insha allahu tacaala nis sheegan shaqadaasi hayd in oo la garab istaago culammadana doorsho insha allahu tacaala sidii oo ballan qaadeen ilaahay barakaaya juhdi iyo wadan in lama laaban jazaakum allahu khayran qodobka labaad oo aan dardaarmo mayba kumid ah walaalayaal waxyaabahaanu ka hadalnay may kumid ahay dhagarta cadowga mowduuc dhan oo marka kasaabsan yahay muslimiinta dhagartii on maleegayaan oo waadiicda lagu hadlaayo muxaadariya kumid ahayd runtii waa arrin iid khatarna in laisku ilaaliyo marka dhagarta cadowga oo kasaabsan isku darka qabaa'ilka haddii nagada fadii may la raahay dadka in la duufsado wal oo maala yacni walban ahayn adduunye iyo wal saas oo kale lansheego dhalanteed eh laka qalado marka manaa lanka weeru dadka marka mayba in la gaalaysiiyo hay-adaha iyo waxyaabaha marka may la raahay barnaamijkaas tansiirka iyo karishtaameenka inqaabilsan oo kaarwejigi iyo suulsaarki waxyaabahaas labahay ummadda marka mayba in lanku digo waxyaabaha marka may la raahay laku hadlaayo mayba kumid haytay oo walaalahan isla qaadinay jazaahumullahu khayra jazaa ee waxbarashada oo kale markii laku hadlaayo ee hadda mayla fadhiyin waa iskool laka dhisi deegaanka jazaahum allahu khayran ilaahay barakaay ugaasidii nuqabadii iyo ganacsatadii iyo iskaash iyo marka may waa laka dhisi insha allahu tacaala bilahdaa socotan in la fur iyo balla fadahay taasna may waa muqararkii islaamiga hayey shareeca islaamka gotamay marjican hayti maktaba tarbiya oo tacliimiyo ha diyaariyeen jazaahum allahu khayra jazaa oo la dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado jazaakum allahu khayra jazaa laisku ilaaliyo waxyaabaha marka waxbarasho ku sheegaya cadowga allah subxaana wa taala on diyaarsadeen unesco iyo walilimada dhagartiyo walbarasho iyo gaalnimada kuduugun marka maga in laisku ilaaliyo walbarashada islaamigana in laga kala sugnaado juhud la geliyo jazaakum allahu khayran waxyaabaha kaloo laisla qaadaday una dardaaragnay isku ognin mayba kumid ah insha allahu in oo la fuliyo lambaahanyi dadka masaakiinta iyo danyarta in la daryeelo lagu warqabo may waali ilaahi subxaana wa taala waa ninka gargaare hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum nasriga ilaahay ninka sheena may waa insha allahu tacaala arsaaqda ka helaan aarangal ku hele barwaaqil ku hele mar insha allahu tacaala yeen waxyaabaha laiska dhiirigeliyey hortaba waa la unsurnaayey ilaahi subxaana wa taala siin barkaay taas yeena mayba kumid ahaa insha allahu tacaala bayaanka xarakat shabaal mujaahidiinka ku bahay ka eedinaay badbaadinta hantida ummadda soomaaliyeed ee geeka cadowga may waha dhacahay oo wallan reebahay ban lahayna bad iyo beri iyo wal kasta may waa la aruursadaa iyo beesida iyo dhaqaalaji oo la dhacahay insha allahu tacaala in hadhowaayana barnaamijkaasa ku mid hay ganacsatadii iyo walgorodkii iyo kulli bal insha allahu tacaala in arrintaas taas eh in lagu taxdiro dhaqaalaha marka may la rahaye hadda ha ka wajahan dhibaatada taas yeena kolley waxyaabaha lagu hadlaya ku mid hayti may kale ku mid aha waxyaabaha lagu hadlay laisla qaadaday oo in la furiyo lambaahanya insha allahu tacaala ku mid aha xaaloofinta dhirta oo runtii dadka marka may wahaa barnaamijkaas in badan way ku hadli arkadan go-aan guudaa ku saartay wilaayadana go-aano gaargaar eh la kulamo badan odayaalka meelba la kula kulamo waa laka hadlahaya barnaamijkan marka insha allahu tacaala geedaha ra-sulmaala nin iin nololaano kirinta jazaakum allahu khayra jazaa inuna lankastaba doorshayna qaadado ummado jacla ku argeedo la badbaadiyo may waali un hadda badna ma lihini webana ma lihini beer saasana ma lihini walaawna ka noolnin may wahaa xoolahaas waayo daaqa marka insha allahu tacaala in la ilaaliyo may kale ku mid ahaa waxyaabaha inu dadka ku wacyigelin fadaan ku mid aha insha allahu tacaala faydhoorka iyo caafimaadka iyo may waa nadaafadda insha allahu tacaala in laka dadaalo maadaama ha socdaan xiliyo roobaad iyo walbadan ha dhowyin insha allahu tacaala caafimaadka hadee eed baa muhiim ay waa lafdhabarka nololow waxyaabaha lanku maarmaana ka mid ay wala dhan oo marka may la raay nagada un may ku mid ahaa nadaafadaas iyo marka eed an kaabaas macnaha caafimaadka marka alwiqaayatu khayru min alcilaaju macnaha hadee inaad marka jirita daawo weydiifade asbaabti marka maanaa kahortaga hayt inaad la koyta oo nadaafada kowka ata ayaanu muhiim waa insha allahu tabaaraka watacaala waxyaabaha kale oo isku wacyigeliyaan mayba ku mid aha geedka ilaahay mayna siiyay wadan barwaaqe iyo ilaahayna siiyey hoolo oo ka dhagamaayaan daaqa ka fayleeyey taabo ka ka fayleeyey beero tacbishadii oo ka fayleeyin in marka mayba xooga la saaro tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalka ilaahay subxaana wa tacaala waddankaana siiya meelo gaar kumid hadda dadka dhallinyarada sacuudi intaa ribaayaan markii ada wareysad may galayna buur korshe arla saari laka shishabiya la abuuree saasaa beer laka kawaala laakiin geeg ilaahay dhulana siiya alxamdulilah in marka may wahaan lagu faa'iidaysado tacabka beeraha iyo barnaamijkaas insha allahu tacaala arfani way kale kumid aha insha allahu tacaala walaalayaal sii ta'kiidiyaana waxyaabaha marka nisdardaarmowna kumid aha jihaadka geegka socda oo bariga afrika ku socda hadde waa jihaadka beele may baan haytay lafdhabar aan haytay waana ngata insha allahu tacaala in la lamalaabo arintaas taas insha allahu tacaala mu'askaraadkii iyo meelaha marka idaadkii iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa ugudee waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mu'askaraadkii la diyaargaroowo lasdiiwaan geliyo ummadda la wacyigeliyo adowga allah subxaana wa tacaala israa si bes waan baahanyin may waa ilaahi subxaana wa tacaala baa ibi ilaahiyana noo ka filnaada insha allahu tacaala haddana xamlo kale cusub tii intaasu maga ah waa dhatay amasom walaa ka fashalmi atamis yalaari walaa ka fashalmi haddana magaago kale maga jin lahabiyo unan gordaan oo gaalo kale haddana lanka weeruhay insha allahu tacaala yoona dhammaado doonan lay kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaha allahu ilaahiyan in ballankaadi mar kasta oo dabnaareed yo hashidanoo dabdagaal hashidaan ilaahi subxaana wa tacaala waa demiye waana dimayan insha allahu tabaaraka wa tacaala mujaahidiintana wayba ansuran yihiin maalinanku daalo doogna yooga dadka muslimiinta ee kaaladaayan bacd allahi oo garab yiin garabsadaayan in la dagaalanka cadowgii oon ku daalo doogna walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markaan waxaan idiin soo gudbinaynaa malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha qaybta degta bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي تبارك وتعالى يا مهديان ثانيا ميكل يا مهديان ولايدا إسلامي بقول يا مهديان ميكل يا مهديان محافظ خضر ميكل يا مهديان بيلشان تقماس أوديال شوال قرد يا المودين ganacsadii un weernahan ay jiibeen jazaakum allahu khayran allaana kuley insha allahu kulankaas walaalaka kulme may kumadahayay duurina nin qobodii kitaabka khudayana nin akhri alwalaa warbalaa in way nin akhri may kale nin akhri yihiin azuhud adduunyada intii laku zaahid oo mayla nin muxaadarada ka jartay jihaad fii sabiilillaahi muxaadaradiina nin jeedi jazaakum allahu khayran taas kuley insha allahu dooradii iyo kulankayaa ka saabsanayd qodobada kale may ahaan la falanqeeya may kumad haytay gaalada hagardaamada iyo wed intii laku fogaada jazaakum allahu khayran bayaankaas may waa xarakatu shabaab almujaahidiin ninjeedidi waan ununa qaadan haddii beel reer luway unaana may kale walaalah nisjeedi kumad hayay tarbiyada awlaadada tarbiyatul islaam intii laka tarbiyay jazaakum allahu khayran yeena qaadani masaakintii intii la kaalmay hortaba ha kaalmay jarni yeena qaadani may waaha bayaankii harakada hasaarti oo gaalada may waa umuto may waa hoola jodha oo haayaan may waa bayaankii sugayna si guud ayaan qaadanay insha allahu harkada kabaal surugna jazaakum allahu khayran xaalafiinta duurkana insha allahu qootala hafalofiyaawyana qaadani nadaafadana saas oo kaleed qaadani tacabka beero la taabadaw gaala intii la ningalan hoorsaneena qaadani jihaadkii insha allahu waa laka dhawaagay hayaal jihaad la arin insha allahu garab surugna yaana qaadani may kala qaadanay insha allahu baaqi oo insha allahu amiirkan oo khaasatan insha allahu suldaankanuna ee insha allahu harakadii go-aankii sugaay ku qaaday reer boqool han insha allahu ununa qaadanay waana dhabaal surugna kelmadiina intaasaa ka gaabiye assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii kulanka waxaa kaaday qaar ka mid ah culimada deegaanka iyo ganacsatada بسم الله الحمد لله إلهي أن مهدان مرككوة ثم بعضي ما أمه النغانة ولايد إسلامي بقول أو أمير أي شيخ عثمان أبو عبد الرحمن بعضي ما كان أمه النغانة ملاغدان أو دينتني هنقامية سلطان لنا ملاغ لنا قبلنا يوانا أمه النغانة إلهي قرب شو قالوا نون دتي أدي إلهي نوال آه، دورات أم بقولون أرما جهاتي أرما بمن مهمة لكو قتلداي يا رهقني مركو الدين أنا براي جهاتك الحمد لله يا نيبوريا إلهي بحر للمؤمنين على القتال أري تيدا أقولاني دين أنا براي الله أنا براي ما يكون مدها إن الدنيا والبيادان هاين أو ذات كتابك إن أخري الدنيا نو صلى الله عليه وسلم كتر مامي نف بكتي مبار بكتي midi mar idooba inta juda saas sida neef dugaag dawiyada kore badaas mid neef qoba ko bakti dawiyada diidas anfasahaas adduunya ilaahay subhanahu wa ta'aala may leeya fala taquranna kuma leeya adduunya adduunya aysan kadiinay arintiyada hayna may waha ogolaani herowba ogolaani tan kale may waha qodobo badan aad meelin ha kubahi hortayba la sheegay wareer ana kutaabada ee muslimiinta maalsho la badbaadiya harakatul mujaahidiin ha ku bati garab surugn arantiyada eed aan taageersagna way kale taageersagna in gaalada hortibo la dagaalmay la dagaalmay hartana la dagaalan iyo adubnin at unun alxamdulilaahi ku horseedaan ay gaal un hartikiin ku wareegdaano diyaarkiin ilaahay subxaana watacaalana eray wa aciduu lahum mastadaatu min quwatin ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ان الهي ادوشي ايونا ادو مسلمين اتين سنساس اوغاتان ونن دد مجاهدين انا haddii geeg una ulmaado ana khaasaan muslima ana laakiin ulmaado reer luwaay ana oo mujaahidiin diyaarsiinga yaba doontan insha allahu hataba jabsandiin may waamaysinka nasteehaane osinka waadiyaan nin amaaradeeda iyo gaaladeeda meeli roogdo yabgudutayeeda meeli kahaaras ha ku tabtaan marka islaamka ha dhahgadhan idiinkoytan sida suldaankana sanfari ha ogolaatan hob isin diidan isin lay may waa naara horsen ku jarta adduunya aakhiraaba naara ka jartan insha allah warki meelun ha ku jeediyaaniyo warkan waa lasla qaadi arrintan alxamdulilaahi guulaalu ku deeri asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أولا ما يدعاتكم صلاة عليها ولايدها نبوغت مقبيني ما أردي والغا قولك بكور شيخ عثمان أيو أنت لجرت مركا الحمد لله إيد يدها نوايني لما بر أو دورة أو عشرة دو دريران أيو ما أردي أنت لما دا يبريالكم من صعدا جيكا مركا هجيب جيباوي دور والهات ينهنين جيدي وانا تسكراني اسك أقولاني dhowrka walhaadmay baa kuma daatumiy dhowr qodob iyo waalig haniinjeedi qodobka koowaad may haya dardergelinta dacwada iska ilaalinta xagardaamada cadowga badbaadinta dhirta badbaadinta hantada muslimiinta faydhoorka ama sanitationka tacabka beeraha iyo jihaadka iyo mucaskaraadka iyo halumajar antangii inti la hariirta iyana haniinjeedii waana la qaadani waana ka garab sunuuna aada maa aquulu lakum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي